halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eed ood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin jimco ah bisha meyna waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doonno ciyaar dhaqameedyadii hore ee soomaalida ciyaar kastaa soo dhoweyn bay leedahay sida ciyaarta welwelaha oo kale waxaa lagu soo dhoweyn jiray oy weyka hidda weeye oo haddana weyka hidda weeye warwareeyoy warbeheenna laga waasho ridda weeye
barnaamijkaasi xiisaha leh ayaad maqli doontaan ciyaarihii heesihii iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaado warkeennii dunida oon idiin akhriyo madaxweynaha waddanka suuriya bishaar al asad ayaa maanta oo jimcaha ku sugan dalka sacuudi arabiya si uu markaasi uga qayb galo shirka madaxda carabta ay ku yeelanayaan halkaasi muddo sannado ah kadib markii ay iska fogeeyeen asaga sababa la xiriira dagaalkii ka socday dalkiisa iyo siyaasaddiisa ay kasoo horjeedeen oo guud ahaanba ay kasoo wada horjeedeen reer galbeedkiiyo maraykankuba mudaaharadii looga soo horjeedo xukunkiisa ayaa labadii kun iyo koob iyo tobankii iyo dagaalo sokay ee ka kiciya dalkaasi ayadoo saddex boqol iyo konton kun oo qof ay ku dhinteen dib u soo celinta jaamacadda carabta ee bishaar al asad ayaa calaamad muujinaysa ah in go'doomintiisii ay dhammaatay musharaxa la loolamaya madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa khamiista maantayta ah xoojiyey codkiisa mar kaleeto ka dhanka ah muhaajiriinta isaga oo wacad ku maray in dhammaanba muhaajiriinta uu ku celin doono dalalkooda haddii lagu doorto doorashada ku-celiska ah ee siddeed iyo labaatanka bishan may ka dhaceysa dalkaasi kamaal kali dorogle oo isagu ah musharaxa isbahaysiga lixda xisbi ee mucaaradka ayaa ku guuleysta afartan iyo shan boqolkiiba codod kala tiriya halka afartan iyo sagaal dhibic shan boqolkiiba wax ka hooseeya wax ka yar boqolkiiba konton asna uu ku guuleysta doorashadii celceliska eed madaxweynaha waddankaasi turkiga rajab dayib erdogan warkii dunidana waa naga intaa mar kale waxaan idin leenahay duhur wanaagsan xaggiinna halka washingtonna ay ka tahay aroor wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaa soo diyaariyay wariyaha v o e da ee magaalada boorame haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonnaa ciyaaro dhaqameedkii hore ee sooyaalka soomaalida waxaana marti inoogu ah barnaamijkeenna abwaan cali ciidle sarreeye ugu horrayn abwaan cali ciidle sarreeye bal inuu sharaxaad kooban inaga siiyo qaar ka mida ciyaaro dhaqameedkii sooyaalka soomaalida iyo munaasabadaha ay u isticmaali jireen ciyaaro dhaqameedkaasi kala duwan cayaaro dhaqameedku way fara badan yihiin anigu in badan baan ku soo dhex jiray ilaa labaatan sannadood cayaaruhu way kala tirsanaayeen haddaan mid ka mida inii soo qaado ciyaaraha dhaqameedka ciyaaro dhaqameedka marka la soo gelayo horraysa matalan caroos oo kale markii la soo gelayo berigii horraysay ciyaarba nooc kastay lahayd ciyaar kastaa soo dhoweyn bay leedahay sida ciyaarta welwelaha oo kale waxaa lagu soo dhoweyn jiray oy weyka hidda weeye oo haddana weyka hidda weeye warwareeyoy warbeheenna laga waasho ridda weeye jiray markaas habloona wadhooxa he iyo dhalasha he adhooxa he u ciyaari jireen kolba laba boodi jiro wax tirtirfa laydhoo jigjig laydhaa baa lagu soo dhoweyn jiray wilwilaha lagu xigsiin jiray oo lihoobeeyo lihoobeeyoy harimaatee hanahaaban hanahaaban niman helaa mahaboon iyo taasi wayga sidaaye bahaytayda labaad waayahay gabadha wayga ammaano aqalka daayada weynlee xagga daarta ujeeda waayahay aqalkoo la gabiibayoo gabadhiina la geeyayoo aqalkoo la gandaajo gabadhiina dhex joogto inankii geli waayey talow yaa garan maayo garan mayno markaasalon annagaa garanayno garaadeebana siiye ninkii oo go-ay weeye guulow haynaga yeeli waka markaasaasaa cayaarta wilwilaha lagu gelin jiray cayaara dhaqmeedku way fara badnaayeen maxaan ku idhaahdaa cayaarta leentaasi waa tii lagu soo geli jiray waxaa lagu xigsiin jiray cayaaro la ydhaahdo dumar heelo la ydhaabaa jirta intaynaan abwan heela dumarka u gelin qaabkaa loo ciyaarayo wilwilaha marka sidaa loo soo godeeyo abwaanka wilwilaha goynaya maxaa ku xigi jiray cayaartaa la ciyaari jiray oo iyadaa la goyn jiray markuu soo goy markaasuu ohan jiray in badan baanbaanayoon badiye harimaatee hanahaaba way haddaan badiyana ma biinaaye harimaatee hanahaaba barbaarta wixii dhulkaa joogiyo alla boqorkiiyo owsalaanho harimaatee hanahaaba war saw ka bilaawu hoydilay harimaatee hanahaab war ma dhiigaygaad sugaysaa diiham adiiham adiiham taasaa lagu goyn jiray ciyaar iyada ciyaarta maxaan ku idhaahdaa ciyaarta wilwilaha waxaa ku xigi jiray heella dumarka markaynu tan ku xijisino iyaduna siday u dhici jirtay ee loo ciyaari jiray ciyaarta dumarku way fara badnaayen inkastoo dhaqanada soomaalidu kala jirjiraanba tala mid waxaan soo qaadan ano inkastoo dhaqanada wada garanayo waxaan soo qaadani marka inanta iyo inanta lasoo inanta iyo inna lasoo gelbin jiray marka inanta lasoo gelbiyo hoynabow nuuralow maxamed nebi magax samaw inanta marka fooda loge kugu faydfaydhno kugu faydne ku faadfaatiyey fayo inanta marka aqalka la geliyo ayaa yaa dumarkuna qabsan jiray markaa ciyaar hoydadow la ydhaahdo iyo tu la ydhahdo harimatee hanahabow hanahabow nimanela mahalboone hubay meeshu waa caruus weyne habluu saw ciyaari jiriin qaybtooda ka hubay meeshu waa caruus weyno harimatee hanahabow hanahabow nimanelama bayne hubay boqor baa ku guursadayay harimate markaa ciyaar noocaas iyaguna ka qaybgeli jireen ciyaartooday qaybtooda ridan jireen mid waxaa jirta gaar ciyaar ciyaartaa welwelaha ragga gaaru leh harimaadee hanahaabowdana ragga naagaha gaaru leh marka dambe waa laysku iman jiro cayaar dhaqameed rag iyo dumarku la wada cayaaro ayaa halka dibadda loo bixi jiro raggaa bixi jiray oo si uu batayn jirayoo cayaar jari la ydhaahdo oo lagu sugo cayaarta ayaa halka duleedka laga sii bilaabi jiray markaasaa loodhan jiray hobeeyo hobey jaray meeshu waa jaray ahow hoobahee heleeyoy hobey waana jaraa cayaaree ahow hoobahee hobeeyoy hobeeyoy sida gaadhisiisaa gaadhisiisaa socon jiray bermigi ahow hoobahee hobeeyoy helayleh sonkoriyo daqiiq sida marka hablahay sugayaan hobeeyoy heleeyoy sankalaamay loo suray hobeeyoy haleeley waxaad soo sidaan mooye hobeeyoy halayleh waa layni sugayaa waa layni sugayaa markay soo maqleen bay soo biin jireen markaasay markaasa inanta ku soo dhacaysa baturka la bilay hobeeyoy hobiyaalay inanta ka qadaysa bator baa haddana la ciyaaraya bator bay isku bedelaysaa taa hore bator bay isku bedelaysaa inantiiba qabanaysa markay soo gayeen yoonaysa hobeeyoy sida dhanke dhanke hobeeyey sida dhanki dheera hobeey laga dhaashay harihii hobeeyoy loo higaagay dhiila cabdoowina soo dhabiila cabdowda mid qurama taargad bay ka dhiganaysaa cabdoowina soo dhabiila way dhexdaynan ku soo jiray waryaadheen soo dhacay ma loog yahay markaas iyadna halkaasay ku qaban jirtay jiib iyo jaan baa ku xigta markaa miya jiib iyo jaantaasi say u dhacayeen marka jiibiya jaantaas waxay u dhacdaa marna waa gacanta markaa jiibiya jaanta waxay ku jirta hobeeyoy sida dhanka ogaday hobeylaga dhanshaharehe hobeyloigaga dhilaae hobeeyinan soo dhebela wedhada inan ku soo jira hobeyso dhacay ma looga markaasaasa loo ciyaari jiray markaa tire intee leeg ayay ku ciyaari jireen dhallinyarada ciyaaraha ciyaari jirtay sooyaalka dhaqanka ee botorkaasi ka mid yahay sideed nin iyo laba iyo afar hablood labadii sideedii ninba labadii inanba inanba u ciyaarta inanba u cayaaraysa marka botorka xoog baa loo boodbooday lagu daalo waxaa loo bedeli jira cayaartaasi ciyaar la yidhaahdo hirwo hirwadaasi markaasaa bedela marka iyadoon bedelin marka laga dhergo bato hirwaa loo bedeli jiray marka hirwadaas odhan jiray na hirweynu haloosiyeynaay hirweynu haloosiyeynaay waara loo hibadeeda noo keenay markaas odhan jiray oo miyaan dheeladkaaga sheegaayo way hobow ma degdege ma duula dalka bile weli ciyaartii lama bilaabin oo miyaan dhererkaaga sheegaayo way hobow kaftan quruc kalaamkiisu lacag amiyaan dhumucdaada sheegaayo wayhobow ma cabsade cadaawaahire hadduu arkacay meedcaynabow lamaan caynta ku cunaaya cabaadkeega reeruu jabaan carari maysaane ciyaaraha madaysaan markaa laysku soociye eh xageeley ciyaar badan aa u sheegsheegaya xageeley cayaar badan maxaa cayn weliba joogta indhuu soo marinaya maxaa tuanan calaf mood lahayn cawa eegu rayse cayaartiiba hadid la bilaabay annabaad soo baxiyo nafroobu egeeya loo nuuriyaa geedigaaban hala guuro carku soo dhaxal cabsoodee caws ma daaqdo nabaad soo baxinanta baqaysa way hor wareegta way nabaad soo baxiyo naqroobu egey hulkayaale soo huluulo hulkayaale hal cabsoodee caws ma daaqdo markii dhexda yar diidayso huluulo naa huluulo huluulo guro markaasay soo gashaa jab markaasaa cayaarta la bilaabaa way reenta kolkaasa waa dharaari ha u dhowaanin cagta sidii reer waqooyi laysma ruxe way ku rowrabi reys bagaadhada ey cagta rayska jigdhe jigdhe baasho markaasaa laga dhaabi jiray markaa abwaan munaasabadaha inta badan ay u qaban jireen ciyaare dhaqameedkaa sooyaalkii hore ee dhaqanka soomaalidu waxay ahaayeen munaasabadaha carooska iyo xafladaha haa caroosyada xafladaha badiyaa haddii kalese ciyaar dhaqameed tu la ydhaahdo bal loo qabsado oo halkaasaan ku ciyaaraynaa la ydhaahdo marka berisamaadka in la dhergo ayay ahayd
abwaan cali ciidla sarreeye ciyaaraha dhaqanka ee aad taqaanaa aad ayay u badan yihiin saad ii sheegtay waxaa ka mid a ciyaaraha kala duwan ee saylicida ee la ciyaaro ciyaaraha saylicida kuwaad aduu ugu jeceshahay ee inta badan aad ku tababeri jirtay dhallinyarada kuway ahaayeen
waad mahadsan tahay haashim gole ciyaar way badnaayeen laakiinse haddaan soo qabto ciyaartu ciyaar kuma jirto wuxuu hi ninkii hablaha ka ciyaaray wuxuu yidhi yani markuu isagu istilmaamayay ciyaarahuna waxaan sheegaya inaan isku mid ahayn raggu ula la simay maahay adiguna ardaalmayhida waadna kala arkaysaa ciyaarta taariikhgalka ee sayla laga ciyaari jiray saylicda ee ka mid ahayd markuu doonyihii shiraaca lahaaba dee berigii hore doonyahan mashiin kale ma jiri shiraac bay lahaayeen marbuu shamaalku ku kici jiro oo baddu kici jirtoona ima jirin in badan marka inanba inan lasii hasaawi jiro ciyaarta la yidhaahdo heliliwaanbe oo kale marka in badan bay weydo marka usii halahali jirtay mar markuu yimid bay tii inantii laga guursaday buu yidhi markuu magaalada soo galay buu yidhi ey howa shimbiryo howlala may duulisaayey howa gabadhii caddayd may garab dhigtaa ey howa reer saaxir iyo reer suurbayi iyadiiba odhanaysa reer suurbayimidey ay howa dunyaha bumbey ma birbaa ku jaban ey howa amba waan jeclaa inan soo dhaqsaday ey howa jilaaliga jidka igu xayiray alla ku aaway alla iwayka anheleliwa heleli waambe hayay kurumba markaas odhanaysa kusugay sugay way way way kusugi waaye maxay sugi wayd aindha xariire alla ku aaway alla iwey okay waxaa jirta ciyaar kaloo laydhaa harimaduba laydhaa harrimaadubadaasi waxaad moodaa inaanay af soomaali ahayn luqad kale ay tahay maxay ujeeddaa micnaheega markaad noo macnayso harimaatubba way isku dhex jirta in soomaaliya ku jirta in cafariya ku jirta in carabiya ku jirta marka ciyaar kasta welwilay leeda waa welwilihii saylicida oo ciyaarta yaa lagu welwilwilaheegii sida ciyaarta maxaan ku dhahay maxaan kule cirigaabadu hana haybsaan u leedahe ciyaarta kale harimaatay u leedahay tana harimaadubba la yidhaha harimaadubba harimoy harima kaala hoostiise sarimay waa la dhutiyaa heleeyoy heleeyoy wayka harimaadubba harimoy harima kaala hoostiise sarimo inaan kaa dhuso sor war bilow jabay bilow jabayey harimaadubba harimoy imakala hoostiise sarimoy oo bilow gabadh ku joogsaday inantu iyaanay kugu jabin ayaan berri jeelka lagu dhigaynay harimaad markaydna saasa loo ciyaaro ciyaar xamaasad miidhanaya
ciyaaraha dhinaca saddexleyda ciyaaraha saddexleydu noocyadii ay u dhici jireen iyo intay ahaayeen kuwaad ka xasuusantahay marka ciyaarta saddexleydu soddon nooc bay u kala kacdaa haddaan mid ka mida soo qaato shaxli dhaadheer bayeehabo waa la soo geeraraa naa sidayada isqaadqaade sidayada isqaadqaad dee sidayada isqoorjabi naa sidayada nimaan baraney sidayada nimaan baran baada nimanka qaadayno balbalaadhin sheekado bahdilaaya waa nacay yhleyoy sidayada na isqaadqaadahe dahdahdahayn haluuji soosta guudka way fara badanta mid kale waxaa la dhaha sidayada mid waxaa laydhaa mid waa la dadija mid waa la dhiga mid haleeyoy sida geel agudhala badanaye deganeeye dhegura amay raamaadkii aye yaa mid laydha way degan tahay mid waa la dedejiyaa waxaan ku soo goynayaa cayaartii anu jeclaa bal sagaala baa laydhaa saddexleyday ka mid tahay meeshu waa jaabade
qaabka markaa uu u dhacayo ciyaartu markaad ugu dambayn tilmaanto qaabku noqonaya
waad mahadsantahay saddexleyda isku ciyaar yihiin saddexleyda oo labay u kala kacda bal sagaal waxaa laydha mid hoobay laadan hooba heleyay hobeeyaay hoobay leeya hooba heleyay u dhacdaa waa dhaam dhaam dhaam rig rig jam jam dhalinyar intee leeg baa ciyaaraysa markaa tiradooda ay intiin imse leeg tahay ciyaari kartaa labaad ka dhigan kartaa saddex baad ka ciyan kartaa toddobaad ka dhigan kartaa imgasheeda adigoo adiga maqlaya haddaan haddaan sacabkii sidii sidii yeer sameeyo haddaan sameeyo wayey habo wayey habo halaw abaaho halayo yeyey yey habo halaw abaaho halayo yeyey
intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka waxaa marti inoogu ahaa abwaan cali ciide sarreeye oo ka mid a abwaanada inta badan soo gaadhay ciyaare dhaqameedkii hore ee soomaalida waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhegaystayaal idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
haashim sheekh cumar good ayaa barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa washington markanna waxaaad ku soo dhowaataan dhinacii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade
waad kula wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha falanqeyna ku saabsan koobka kooxaha qaaradda yurub champions league ayaad maqli doontaan laakiin marka hore aan ku hormaro ciyaaraha n b a da maraykanku habeenkii xalay ahaa kuwan xiise badan uu dhex maray kooxaha boston celtics iyo miami hit kooxda boston celtics oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa waxaa u awood sheegatay kooxda miami hit waxaana lagaga badiyey celtics boqollabaataniyosaddex halka ay celtics keensatay boqol toban iyo lix dhibood sidaasina lugta koowaad oo lagu ciyaarayay guriga kooxda boston celtics waxaa haatan kulankii koowaad sidaasi ku badisay kooxda miami hit iyadoo kulan kalena la isugu soo noqonayo maalinta jimcaha ah oo guriga kooxda boston mar kale lagu ciyaari doono dhinaca iyo haddii aan jaleeco ciyaaraha kubadda cagtana ciyaarta semifinalka ee koobka kooxaha qaradda yurub ee champions leaga lugtiisii labaad ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa fooda isku daray kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo manchester city kulankan ayaa ka dhacayay guriga kooxda kubadda cagta ee manchester city iyadoo lugtii hore ay barbaro hal iyo hal ah labadan kooxood ku soo kala baxeen laakiin habeenkii xalay ah wacdarihii ka dhacay waaba la ogaa kooxda manchester city ayaa ku durdurisay real madrid oo kubad la yaab le sabuuradda ugu dhigtay oo sidii cashirkii ugu meerisay waxaana lagu qabtay afar gool iyo waxba isugeyn shan gool iyo hal ayay ku soo gudubtay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo ciyaarta kama dambaystaa bisha juun magaalada istanbuul kaloo ciyaari doonta kooxda kubadda cagta inter milan oo iyadu habeen hore soo gudubtay haddaba maxaa guushan weyn u suuro geliyey kooxda kubadda cagta ee manchester city maxaase ku dhacay real madrid koobkase manchester city awood ma u yeelan doontaa inay qaado arrimahaasi o dhan waxaa ka jawaabaya falanqeeyaha ciyaaraha kubadda cagta cabdifitaax shabalala cabdifitaax soo dhowow maxaa dhacay awooddan xaggee ka timid real madridse maxaa ku dhacay kulankii xalay hadda soo kor
runtii kulanka markaa fiirisid wuxuu ahaa kulankii dambe ee natiijada lagu gaari lahaa finaalka marka labada kooxba kulanka hore waxay dheeleen ciyaar degan oo miira ayagoo ka fakaraya kulanka dambe sidii ay u qaadan lahaayeen dhibcaha marka city ayaa advantageka haysatay ama natiijada fiican maadaama gurigeeda ay tahay waxay kusoo gashay carcar lala yaabay kubad aada u sarreysa weliba wariyaha leeyahay waxaa lagu ciyaaraya soddonka tilaabo haafkii real madrid soddon tilaabo ka mid a lagu ciyaaraya marka city awood saa'ida ka muuqatay oo seasonkan weliba qaybihii dambe laga arkayay nasashaa ka muuqatay ciyaartooda isfahanaa ka muuqday taageerashana qayb weyn ka qaateen
kooxda kubadda cagta real madrid koobkan ayay difaacanaysa lagu loolamayo xidigo qubaro ah muddo koobka soo ciyaaraya ayay wadatay haba laga badiyo oo guriga manchester iyo taageerayaashuba awood ha siiyaan laakiin in sidan loogu durduriyo oo ay iswaayaan maxaa keena
runtii real madrid waa naqaanaa qaab ay u ciyaartaa jirto mascadow kulamada maxaa la yidhaahdaa kooxaha waaweyn oo kale isteejadan meelaha markay soo gaarto waxay ciyaartaa kubad weerar celin ah oo gaadma ah difaacay kaa galayaan marka aada usoo weerartid weerar celintay kugu helayaan marka hadday kubaddaas suurtageli weysay macalin angelotti qorsho kaloo uga baxsado kooxda city of formka ah way soo bixi markaas dhii karaa real madrid qorshaheedii weerar celinta markii la fahmay waxaa la xataa goolka hore waxaa la arkayay in ay isku qayn lahaayeen fenusis iyo macalinkiisa oo dhaxaayo tiimka aan soo baxno uu macalinkana leeyahay ma soo bixi karno nimankaan haddaan soo baxno ciyaartay dilayaan marka markuu shaqayn waayo weerar celinta oo goolka ugu horeeya lagaaga hormaro gurdadoona aad joogtid aaday mascad ugu dhib badan tahay inaad gool la soo raadisid gool labaadna ka ilaalisid city laakiin manchester city marka la eego kubadihii xilli ciyaareedkan ay soo ciyaartay kubadda xalay qaybtii hore ciyaarta ay soo bandhigtay horey looguma arkin siday bunooniga u kontarooshay siday wax u weeraraysay waxaana dadka ciyaaraha ka faallowda ay leeyihiin koox kubadda cagta adduunka soo ciyaarta xataa marka lagu daro barcelonadii messi guardiola wakhtiga u watay bunooniga noocaan oo kale ah ma aanay ciyaarin adigu arrintaas maxaa ka tahay
runtii waxaan ka dhigi lahaa macalin beb guardiola oo wareysigiisii ku dhahay kooxdan ciyaarta keliya ee rabto inay badiso naftooda u badiyaan ciyaartooydan waa ciyaartan marka isku xilkooda seasonka wuu soconay kadib ciyaartan dardar waxay kusoo galeen haddaa haraysid adoo wax weeraray dhowr jeere waxay ku hareen ayagoo weerar badan qaadin goolkiibarka kala tijaabin inay haraanaa dhacday haddii aan kugu celiyo sanadkii horena waxaa dhacday ciyaarta real madrid sidaan oo kale intay u weerareen ee jaanisyadooda qaadan waayeen kadibna ay real madrid gurigeeda ku ciqaabtay oo si saas lagu reebay marka waxaan u arkaya aniga soddon daqiiqo in ay goolal ku filan helaan real madridna ciyaarta qaybteeda dambe lama gaarsiisto haddaa koox experience waayo ciyaartoy waxaa jirto oo aada experience u ah hadday ciyaarta kugu dheeraato aadan natiijada real madrid ka helin waxaa soo baxaya daalka mancity real madrid oo nasatayna way kusoo weeraraysaa goolna way ka helayaan marka waxa ugu badan ay awoodda saareen city waxaa waaye in ay gool bobsiis u helaan qaybtaas hore ciyaarta maanta dadka dhan ay ka yaabisay tiam gool ka go-antay ahayd marka goolkiibarkiyaa dadaalo laba gool ka seef garayey kadibna goolka ugu horeeyba ka heleenna qof walba wuu ogaa inay goolasha qabanaya shan iyo afar bayba ku ay qaybta hore ku dhammayn karaan adoo soo koobaya ee waxaad saadaal ka bixisaa kulanka kama dambaysta ah inter iyo manchester city maxaa la filayaa in labada kooxood soo bandhiga runtii bandhigii maanta marka loo fiiriyo saadaashii hal meel isku wada raaci doontaa in mancity koobkan qaadayso awoodda loo jeedo markii laga fiiriyo inter milan kubadaha ay soo bandhigtay ac milanna waa kubado fiican ay kusoo badisay ayadoo gool laga dhalinayso gudubto laakiin city awoodda ay soo bandhigtay ayaa aada u saraysa anigana waxaa qaadanayaa city inay koobka qaadi doonto aad baad u mahadsantahay kaasi waxauu ahaa cabdifitaax shabalaala xubinteena ciyaarahana intaa ayaan kusoo gebagabaynaya tan kulan dambe waa mascad dawdi ku dhaafay sidaa iyo nabad
maxamuud mascade aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xubintaasi ciyaaraha asaga ayaa nala socodsiinaya haatanna waxa aad ku soo dhowaataan mid ka mid a heesiyaan idinkugu talagalnay dabacsan
addu markii xishoon jiray raggu dadab la geli jiray duunyana ka bixin jiray lowaa dayax lamoodii dadanhaata joogtaa dookhaygu kama helin aygu daajacaylo addu markii xishoon jiray raggu dadab la geli jiray duunyana ka bixin jiray lowaa dayax lamoodii dadanhaata joogtaa dookhaygu kama helin aygu daajacaylo jacaylo hadan idahaabiyo gaaro fogo lahayno marahadan idahaabiyo gaaro fogo lahayno idigi badnay jirin dolar imaanayn danyar xisaaboy iguda jacaylo danyar igu xisaaboy aiguda amarahadan dahaabiyo gaaro fogolahayno marahadan dahaabiyo gaaro fogolahayno idibadnay jiriney dolad imaanayn danyar igu xisaaboy
codkaasi sahal jaamac iyo heeskaasi danyar igu xisaabo igu daajeceelow oo horay ugu qaaday nuur xasan nuurbaana oo kismaayo ku sugan ayaan intaasi kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eda waxaan idin leenahay nabadgelyo